qaybta afraad oo ah qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena taxanaha waxaan ku eegaynaa dhanka tacliinta gobollada sool iyo sanaag inkastoo isku haysadka gobolladan ee dhanka maamulada uu taagnaa in badan haddana dhanka waxbarashada ma jirto wax saameyn ah oo ay ku yeelatay wixii ka dambeeyey sannadkii waxaa sool iyo sanaag ay horumar xooggan ka sameeyeen dhanka tacliinta sare waxaa socda dhismaha jaamacad weyn oo ay dhaqaalaheeda bixinayso kuweyt lagana hirgelinayo baran taasoo lagu bilaabi doono kuliyado badan mashruucaas oo ku kacaya ilaa afar milyan oo dollar dhanka sool waxaa laga furay magaalada laascaanood sanadkii jaamacadda nugaal oo imanka ay ka baxeen dufcado badan islamarkaana ay dhigtaan arday ka kala yimid goboladaas rofesor cabdirasaaq maxamed aadan cabdirasaaq lafoole oo ah gudoomiyaha jaamacadda nugaal waxa uu ka mid yahay dadka ka yimid qurbaha isagoo degan dalka maraykanka waxa uuna go-aansaday inuu wax ka bedelo heerka tacliineed ee gobolada sool iyo sanaag
soo hadalqaadideedu kasoo bilaamaysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii wuxuuna ahaa fakar iyo daba dadaal ka yimid odayaal bulshada gudaha ah ama gudajoog iyo qurbajoog marka ilaa sagaal kuliyadeed ilaa lix dafcadood oo ka qalinjabiyey ayay jaamacaddu iminka maraysaa ilaa saddex dilbin oo waaweyn bay ka howlgashaa rofeor lafoole ayaa ii sheegay inay markii ay fariisinayeen qorshaha jaamacadda ay eegeen duruufaha dalka iyo kuliyadaha ku habboon in wakhtigan ay helaan ardayda cashaluul cumar jaamac waxa ay ka mid tahay dufcad qalin jibisay sanadkii iyadoo joogta magaalada laascaanood ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in heerkeedii koowaad ee jaamacadda ay soo dhammaysatay
diganayay afar sano waxaan bartay kuliyada computer scienska ayaan dhigtay run ahaantii waxay ii tahay dee farxad iyo in aan gaadhay yool kamida yoolashaydi maadaama intan jaamacaddii aan bilaabay oo anoo niyadda ku hayay inaan dhamaystana aan dhamaystay si qurux badan aan ugu dhamaystay weliba anoo gurigeygii iyo hooyigeygii iyo magaaladeygii aan ka bixin inay helaan jaamacadaha dalka aqoonsi jaamacadaha kale ee dibadda waa wax adag taasoo ay sal u tahay jaamacadaha ku yaala gudaha dalka soomaaliya oo maraya xaddi aada u badan inkastoo ay jiraan kuwa horumar ballaaran sameeyey xiriir joogtana la leh jaamacado badan laakiin maamulka jaamacadda nugaal ayaa ii sheegay in dadaalka ugu badan uu ku xiran yahay ardayga run ahaantii waxaan dhigi karayaa anagu gacan aan ka geysanay oo aanu ku faani karno ma jirto haddiiba ay wax jiraan waxa ugu badan waa wax uun ku yimaada ardayga oo isbedera oo meel taga oo markaa muxuu ahaaye jaamacaddaas uu ablay gareenaya la macaamila oo markaas sidaa muxuu ahaaye wixii iskugu soo baxaan annagu awood aanu kusoo xilno xiriir fara badan oo maanta aanu ku faano ma jiro laakiin ardadu markii ay waxbarteen iyadaa shahdoodii qaatay iyadaa dibadaha aaday iyadaa markaa jaamacadihii ay ableygareeyeen ayaa markay aqoontoodii iyo arkeen wixii ugu hormaasraan fiisigooda saas ayaa lagu aqbalay baan dhigi karaya fadligaan ilaahay baa iskale uma waxaa iskale shacabka iyo ardada dadaashay ee deegaanka arday badan oo ka baxay jaamacadda nugaal iyo macallimiinta jaamacadda qaybtood ayaa master iyo b h d ku kala diyaarinaya wakhtigan waddamo uu ka mid yahay turkiga intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijyadeenii taxanaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay dhinacyada nolosha waxbarashada ganacsiga iyo horumarka gobollada sool iyo sanaag